bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiga wardheer oo dhan waana maalin khamiis ah taariikhduna ay ku astaysan tahay soddonka bisha juun sannada labada kun lix iyo tobanka wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa waxa ay ku warramayaan in qarax miino oo maanta lala eegtay gaari manibas oo marayay deegaanka lafoole ay ku geeriyoodeen dad gaaraya siddeed iyo toban ruux halka afar kalena ay dhaawacyo kasoo gaareen qaraxaasi wararka qarax ayaa waxa ay tilmaamayaan inuu haleelay gaari biel ah kaasi oo ay saarnaayeen dad rakaab oo ka tagay magaalada muqdisho waxaana xilligaas ay kusii jeedeen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose taliyaha ciidanka booliska ee saldhigga deegaanka ceelasha biyaha ayaa warbaahinta kaga warbixiyey khasaaraha ka dhashay qaraxa ka dhacay deegaanka lafoole iyo waxyeeladii u geystay asigoo tilmaamay in dadka dhintay dhammaan ay ahaayeen kuwa jirkood gogo-ay waxaa ka dhacay khasaaraha u tiro badan nimankan cadowga ayaa waxay qorsheynayaan inay hagardaamii dib u geystaan gaari baabuurta cabdibinaha nooca loo yaqaana oo ciidamada militariga xoogga dalka soomaaliya muqdisku marka way u suurogeli weysay marka baabuur shacab ah oo dad caruur iyo dad mataqaana haween ay ka buuxaan la kacday darawalka iyo hal qof maahana inta kalena meesha kooda baabeen gaari hoomay oo dhanka muqdisocday oo aad way u socday caruur ciidka socoto iyo haween tanfaraiidiyo gaari wadi karo malahan sababtoo ah dadku mataqaana waa wada gudteen ma garasalaale wax halka xataa hilibkii waad arkaysaa wax suurad bini aadan bale mataqaana waxaad ka arkaysaa laba qof ma garas waa laba qof oo shacabe oo dadkii saarnaa ka mid ah laakiin suurad bini aadan inay leeyihin baad arkaysaa oo xibnahooda weli ay iskara haystaan oo qofkaan laakiin dadkii kaloo dhan mara qaarkood waxaad arkaysaa mataqaanaa sabab meel yaallo lug go-aan mataqaanaa madaxa go-aan wax sax ma arkaysa qof biniaadan oo de xibnihiisii wada qabo oo dhintay oo meesha yaal lama arkaysa
ma aha markii ugu horreysay waxyeelle ay kasoo gaarto dad rayid ah walxaha qarxa ee inta badan lagu aaso wadooyinka iyo hareerahooda iyadoona inta badan dhibaatooyinka ay kasoo gaaraan dad rayid ah ma jirto weli cid sheegatay marka laga reebo saraakiisha ciidamada dowladda ee dhinaca amniga inay ku eedeeyaan falkaani rag ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo inta badan ah ficiladan dadka looga bartay wixii warar ee kusoo kordha waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeena dambe haddii allaha awoodala laga helo wararka naga soo gaaraya deegaanka waa degmada baled xaaw ee gobolka gado ayaa waxa ay ku warramayaan in ciidamada kenya ay duqeymo ka geysteen qaybo ka mid a halkaasi iyadoo lasoo sheegaya in waxyeelle ay soo gaartay dad rayida maamulka deegaanka baled xaawo ayaa warbaahinta u sheegay in ay jiraan duqeymahan iyo sidoo kale waxyeelle soo gaartay dad rayid ah sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiye ku-xigeenka baled xaawo ibraahim buufow oo la hadlay warbaahinta waxauna tilmaamay inay jiraan khasaarooyin soo gaaray asigoona eedda dusha kaga tuuray ciidamada kenya oo uu sheegay inaysan jirin cid kula xisaabtamayso dhacdooyinka inta badan ay ka geystaan qaybo ka mid a soomaaliya laga tuurin weeyaan leeleeyahay ciidanku waa meel u dhexayso khadiijo xaaji iyo madaxaawo sida la ii sheegayo waa ciidamada kenya labadaas waxay arkayeen inay ku tuuriyaan maana laba dhowrkoo maalin maxamadaha way dhacayeen xaamado yaryar baa ilaa toddobaadkaanba dhacayay saakana madaafiintaas hadda ayaanu maqlaynay marka inay ku tuuraysa male siday u sheegtay madaxiyada tuuraysaa ayadoo waxay arkaysa isin jirto sababta deegaanka ku tuuraysa dhulka ku tuuraysa midna ayada shacabkeedaana ma degeeno dalkeeda iyo deegaankeeda midna ma ahan in badan waa kala hadalnay marka waxaa weeye hadda ka hore xeelay ku leexsay shacabaha ayaa ku marka ugu jeer baan kala hadlay marka madaxiyada almeelmeliinbay iska tuuraysaa hadda deegaanka xaaladiisa arrintaas ayadaana kulli haddii joogay hadda telefoonadana heli telefoonadooda heli weynaan rabnaa inaan wareysano ma aha markii ugu horreysay ee ciidamada kenya diyaarada ay leeyihiin duqeymo ay ka geystaan qaybo ka mid a gobolka gado iyadoo inta badan waxyeelle ay gaarsiiyaan duqeymahaasi dad rayid ah oo ku dhaqan deegaanada inta badan duqeymaha ay ka samaynayaan inkastoo saraakiisha ciidamada ay ku andacoodaan inay bartilmaamaydsanayaan goobo ay ku sugan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay hadallo laysla dhex marayay oo kasoo yeeray sidoo kale culimaaudinka soomaaliyeed kuwaasoo tilmaamayay sharci ay dhowaan soo gudbisay wasaaradda haweenka oo ay meelmarisay xukuumadda soomaaliya kaasoo siyaabo qaldan la sheegay inay u fasirteen bulshada soomaaliyeed wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayar maareeya ayaa tilmaamay inay yihiin hadalladaasi kuwo been abuur ah xukuumadda soomaaliyana aynan qaadin tillaabooyinka qaar ee bulshada ay isla dhex marayso waxa uu dhinaca kale ugu baaqay culimaaodiinka soomaaliyeed inay kasoo qayb galaan kulanka ugu horreeya ee toddobaadlaha ee xukuumadda soomaaliya toddobaad ka soo aadan kaasoo u tilmaamay inuu yahay in lagu turxan bixiyo waxyaabaha ay isla yihiin waa wax ka hor imaanayo shareecada islaamka culimmada ayuuna sheegay in looga baahan yahay in ay wada shaqayn la yeeshaan xukuumadda soomaaliya hadallada qaar ayaa waxa ay tilmaamayeen in xukuumaddu ay doonaysay ama wasaaradda ay soo diyaarisay hadallo kasoo horjeeda ama go-aano kasoo horjeeda sharciga islaamka kaasoo ay tilmaameen culimaa u diinka inuu yahay mid aan la qaado karin waxaana maalmihii lasoo dhaafay bulshada intooda badan ay isla dhexmar isla dhexmarayeen hadallo si aada isaga hor imaanayay kuwaasoo dowladda hore ay u sheegtay in marnaba aysan qaado doonin waxyaabo ka hor imaanaya sharciga islaamka ciidamada midowda afrika ee amisom ee ka socda dalka jabuuti ayaa waxa ay deeqda waa gaarsiiyeen isbitaalka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasoo lagu daweynayo dad uu soo ritay cudurka shuban biyoodka saraakiisha ciidamada amisom ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom ee ka socday jabuuti ayaa waxay sheegeen in ay dawadan ugu tala galeen dadka la xanuunsanaya cudurka shuban biyoodka kaasoo maalmihii lasoo dhaafay faraba-ani ku hayay bulshada ku dhaqan qaybo ka mida beledweyne qaar ka mid a dadka magaalada ayaa la sheegay inay la ildaran yihiin cudurka shuban biyoodka kaasoo saamayn aan wanaagsaneyn ku yeeshay bulshada ku dhaqan halkaasi waxaana sidoo kale loogu baaqay kal hore bulshada qaybaheeda kala duwan in si deg dega gurmud ay ula gaarto dadkaasi waa kan mid ka mid a saraakiisha ciidamada amisom oo ka warbixinaya deeqdan dawada ee ay gaarsiiyeen isbitaalka magaalada beledweyne
maadaama aanu ku nahay ciidanka amisom ee jabuuti ee joogay galweyne waxaa lagu xiankaraynay duwo waan durdurnay annagoo la xidhiidhnay dowladdeeda jibuuti marka waxaan halkan maanta aan soo dhigaynaa gurmudka u horreeyey ee dawada ee xagga si loola tacaalo soombiyood ayaa soo dhiibnay dawada shalay noo timiday ee gurmudka u horreeya waxay tiradu dhan tahay boqol iyo toddobaatan kartoon oo dawada dawada dhaalan kusoo sidaroonka waxaanu kala qaybinay sida tan beledweyn waxaan siinay boqol kartoon buulo burdan waxaan siinay oo u diri doonaa diyaaradaha soo socda iminka tagi doona buulo burdan waxaan diri doonaa konton kartoon labaatanna xaafadaha nagu dhowdhowoy ee amisonta u dhow haddaa ka dilacaan baan iyo yaan u
maalmihii lasoo dhaafay ayaa si aadaa looga dayrinaya xaaladda caafimaad qayba ka mid a gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne iyo buulo burto oo la sheegay dad aada u fara badan inuu soo ritay cudurka shuban biyoodka kaasoo saameeyey nolosha dadka danyarta ee ku dhaqan magaalooyinkaasi madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale waxa uu dib usoo magacaabay guddiga doorashada uu horey u kala diray ka gadaal shirkii magaalada baydhabo ee madasha qaran ee kusoo idlaaday halkaasi wafd guddigan oo ka kooban laba iyo labaatan xubnood ayaa waxaa laga saaray dhammaanba dadkii kasoo jeeday dhinaca siyaasadda gaar ahaan kuwa xilalka ka hayay dowladda federaalka soomaaliya ee golaha wasiirada iyo qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya inkastoo dad siyaasadda wax badan ay ku dhex jireen ay haatan ka muuqanayaan guddigan laba iyo labaatanka xubnood ka kooban kaasoo qaar ka mid a golaha xisaabta ay sheegayaan weli inuu yahay mid aan lagu kalsoonaa karin laba iyo labaatankan xubnood ee haatan dib uu usoo magacaabay madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ka shaqeeyaan doorashooyinka sanadkan ka dhacaya soomaaliya ayagoona guddigan ay qayb ka yihiin dadka loo xil saaray ogaanshaha iyo la socodka xaaladaha doorashada waana guddi labaad oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud wareegto uu kusoo saaray inkastoo kii hore uu kala diray madaxweynaha soomaaliya waxaana ku jiray shan ka mid a xukuumadda soomaaliya oo ugu horreeyay wasiirka arrimaha gudaha oo lagu tiriyay saaxiibka ugu dhow xasan sheekh maxamuud warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa waxaana warka idiin akrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan warkan warka xiga dib ugu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu